bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylaa ka dhawada warkaan hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimada warkaan aysinka dhegi doontaym baa ku mid ahaa ra-iisul wasaare rooble iyo beela caalamka oo ku wada hadlay doorashooyinka booliis ee ciidanka booliiska oo ha bandhigii kooxo burcade axmed midoobe oo shir guddoomiye kulanka amniga guddiga doorashooyinka galmudug oo guddoon dooraday baarlamaanka galmudug oo la horjeeyey sharciga shirkadaha ganacsiga puntland oo sheegtay inayan aqoonsanaan heliisada iyo galahatay e-adda shidaalka soomaaliya akhbaaraadka bannaanka amiinimada baa ku mid ah abiy axmed oo kahan jabay inuusan qorda koro hal milyan oo dagaalyahana waahaminima asniga tilaadinaya hoydaasi taarikhdan ee ka beeganta shanta bilo toddobaad ee labada kun labaatiyo kowda taasnama baahna qodobada warkaan ahaan inka door koronatan in is diyaariya yoogay oo faahfaahsana hamiin fayre dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa wakiilada beela caalamka yomibaahiyo kulan uslawaalada yomibaalan ku hadlay horumarin horumarada laku sameeya arrimaha doorashooyinka dalka amniga doorashooyinka iyo taageerada beela caalamka ee dhaqaale iyo farsamo ee doorashooyinka kulanka yomibaa laysku afgorday in beela caalamka iyo qaadata doorsheka eedan taageerow taageerada dhaqaale iyo tan farsamo ee leenkuwa baahanya guddiga doorashooyinka heer federaal yamiba ayaa shalay doordeena guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeena guddiga waana miba si habsame leeyaan socotay howlaha la xiriira doorashooyinka dalka shan qof oo burcada taleefanada dhaca iyo qoryaha iyo agab kale oo macmale iyo dadka iyo ka dhaca jareen yamiba booliiska iyo ka bandhigkeena magaalada muqdisho sidoo kale booliiska yamibayo habandhigana taleefanada iyo aqabka kale dadka laha ku dhaci kooxo shabakad ee ooyo hanqalabka adag in dadka shacabka iyo dhacan ooyo ka badanayeen degmada kaaraan iyo degmooyinka gale ee gobolka banaadir ciidanka booliiska yamibayo habandhigana dadkungo ooyo sheegan in sharciga la marsii doona afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed yamiba use sheegay in ciidanka booliiska iyo sii wada doonaan howlgal shooku dhanka ee kooxaha buracda ee kabadii magaalada muqdisho ee caasimada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoowe yamiba geeko asningaasi shir guddoomeeyey shirkaha golaha amniga jubbaland oo toddobaadkiiba mar la qobdow shirka yamiba uso kudhiyay magaalada kismaayo waana mibalan ku hadlay xaaladooginda dambeeya ee kudhiya ee kudhiyawa amniga deegaanada maamulka iyo sidii lan xoojii lahaay wada shaqeynta ku dhexay tilaamaha amniga intii usa socday shirka yamiba golaha amniga lankuwa aransaday sugidda amniga goobaha iyo kudhiyaayeen doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo arrimo kale madaxweyne axmed maxamed islaam axmed midoobe yami warbixin shaladungus ku dhugunsaday taliyaalka ciidamada maamulka iyo han amisom ee kulankaha ku qeybgalay iyada oonayo ku warbiyeen amniga deegaanada maamulka jubbaland sharka yamibayo qeybkuha ku qeybgalay inta badan taliyaalka ciidamada daraawiishta jubbaland booliiska nabad sugidda iyo xaan xooga dalka iyo saraakiila ciidamada amisom ee ka sugan magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose magaalada muqdisho yamibaa kulanku weeladay guddiga hirgelinta doorashooyinka galmudug iyo ona geeka dooradeen gudoomiye iyo ku-xigeenshay xilka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka yamiba hanrumey musharaxiinta shal ee maxamed daahir guuleed gudoomiye saciid aadan jaamac gudoomiye ku-xigeen madaala doorashada xubnaha yamiba xaadartay xubno diiraw tumii kow xubnood waanmayba maxamed daahir guuleed iyo doordeen gudoomiye usoona helay tumii kow cod maanijarna qof la tartame sidoo kale xubnaha guddiga yamiba saciid aadan jaamac iyo doordeen gudoomiye ku-xigeenka waanmayba usoona helay tumii kow cod maanijarna qof la tartamay raabtayahayti markii guddiga doorashooyinka maamulka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed iyo guddoon dooradeen waan mayba la filahay in saacadaha socodaiyo godoon dooradan guddiyada doorashooyinka maamulka hirshabelle jubbaland puntland gudo- guddiga doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi iyo haan beelaha banaadiriga sharciga shidaalk- eh, shir- eh, sharciga shirkadaha ganacsiga galmudug iyo mabageeka wasaaradda ganacsiga iyo was- warshadaha galmudug yaha horjeetay baarlamaanka siling meel mariye waan mabageeka maray akhrintii koowaad si xildhibaanada iyo walanku bedelan iyo an wala iyo sidii walanka dara la- walanka dara iyo anka sameey lahaayeen siling ansaxiye gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal oo kulanka furiyay maba xildhibaanada isu hordhigay cadanjayaasha geeka oo isu kumid haayay sharciga wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha yahgodbidi wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha galmudug zakariya xasan yalaxow yamaba use sheegay in xeerkun usahamari marxalada shala duwan haddana use baarlamaanka horyaala waana usa ku cosday iniyo wasaaradda lan ansixiyey si linka howlgala shirka shirkadaha ganacsi ee galmud ee galmudug ka howlgala yamiba yamiba iyan ahaano wada shaqeyn la leh wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha galmudug sharcigan yamiba usa iyaa koolanka howlgala doona markii usa baarlamaanka hamilmariye ee bulshada ka dhaqan maamulka galmuduga dhinaca kale maamulka maamul goboleedka puntland ayaa sheegay iniyo walb iniyo aqoonsanayna hay-adda shidaalka soomaaliya he oo heliisiye iyo shaqada iyo qobadaas hay-adana iyo sidoo kale wasaaradda iyo kasha- shaqada lale shidaalka haana soo heliisa lagali shirkada caalami ah warqadha kubatay wasaaradda macdanta iyo biyaha maamulkaasi yamaba laka sheegay in gebi ahaan bayon aqoonsanayn heliisyadii galahayta hay-adda shidaalka soomaaliya somaali petroleum authority waarmayba sidoo kale laka sheegay in qor- qoraalkaas in waqtiga xukuumaddu se ka ekaayay siyeedii febraayo ee lamada kun labaatan iyo kowda sidaas dartii inayan awood inayn lahayna inaya gal heliise caalami ah dowladda puntland mukumid ah maana aqoonsan hay-adda shidaalka soomaaliya sidoo kale puntland ma aqoonsan heliisada iyo shaqada sha- eh, shaqada xarumaha xaruntaasi s b a dowladda federaalk soomaaliya maadaama waqtiga waqtishay ka ekaayay siyeedii febraayo ee lamada kun labaatan kooda haddana iyo hilgaarsiina iyo eta oo waanan awoodna inay heliisay caalamiya lagal iyo laka ereyay qoraalka kubahi puntland sidoo kale warqada yamiba warqadaha hakubati maamulka puntland yamiba shirkada shidaalka iyo hanjeediday iniyo weli heliisa galna tan iyo intii dowlad cusub la hadhisaw oo dalka usona doorasho intii hakubahaw puntland yamiba hanjeediyaas shirkada shirkadaha daneeyow soomaali iniyo ku qaadadan shatiyada hydrocobaneka ee sugin ee iniyo sugan in dalka doorasho kukubahaw ooyo dowlada cusub ku kuhees waayo yeeda awood an leh iniya waan lukufaday iniya ku shaqayta maamulka kheyraadka si heliisya lankuwada eh siheliisa lankuwada iyo lakeere qoraalka hakubahi wasaaradda tamarta iyo macdanta iyo biyaha puntland xukuumadda federaalk soomaaliya maba inta badan iyo heliisa wubin iyo la galahay la saxiixdahayta shirkada caalamiga hana soo qaarasho ka howlgalayeen shidaal qodista meelo dhegeystayaal warkaasi kula dartama waa idaacadda raadiyo baydhaba ee magaalada baydhaba tan akhbaaraadka banaanka ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa geeka sheegay in dowladiisa si fudud iyo qorada korto hal milyan oo dagaalyahana balse yafadahayta inay dhiirigeliday muddo aamusanaan ee ooy ku hirgalaasa gobolada gobolka tigreega ee markaasay dagaalka kudhiya hadalka hadalada abiy axmed yamiba hadalkun abiy axmed yamiba kooyay toddobaadyo kureed markii de magaalada makal ee caasimada tigreega iyo gacanta angali jabhadda tigreega ee markii maqaasha lahaa gaabilanka sawti d f xillo dowladiisa iyo ka dhawaaqday xabad joojin haldhinace t d f yamaybaya qabashada makale ka qeexday guul military oo weyn haabahaato abiy axmed iyo saraakiil yamibay oo ka qeexinaha ku-bixitaanka magaalada xeelada military hal iyo lama ama saddex todobaad gudaasho hal kun oo ciidamo gaar ah oo tababaran islamarkaasna abaabulon yamiba una lanishaano kore iyo eri abiy axmed yaa insheegay xildhibaanada baarlamaanka haddii la era haddii la eray ciidamada gaarka ee makafelan mukufelan haddii maleeshiya lan aba lambaahdana bil ama lama bilood gudaasho yamiba abaabulo korne hal milyan oo maleeshiya iyo eray qoraalka hakubahi abiy axmeda haaba haatoo abiy axmed yamiba sheegay in saraakiil iyo go-aansadeen in la hela muddo aamusnaan si qof walba usaan fikra saraakiil tigreeg yamiba axdii jawaab rasmi iyo kubiyana baaka xabad joojinta abiy axmed waarmibayo sheegan inay aqbalo doonaan keliya haddii ciidamada eritri iyo han amaxaarada iyo kubaxan gobolka tigreega waarmiba sidoo kale iyo kabaaqina hanaan lakala xisaabtamo abiy iyo madaxweynaha eriteria asiwasi afwerki walyeeladii iyo kujaysadeen intii dagaalka ku socday gobolka tigreega abiy maku jawaabna shuruudahaas oo geeka usa manaha ku jawaabay su-aalooyin kale baarlamaanka waanmaba use sheegay in t d f dhulka ya qobsadeen keliya sabab ata in ciidamada dowladda iyo go-aansadeen inay ha ku baxan taasina use sheegay inay socota muddo bil e waarmiba sidoo kale use ammaan buuxda injeediyay ciidamada ciidamadan ciidamadeena difaaca ma qaadadayan mushaharka falan waarmiba korahayana mase kudegahayana buuro iyo iyo roob iyo iro ciidan kuleel ooyo ka dagaalamahayan inka dagaalamahayan sharafta dalka etoobiya yeeri abiy axmeda guud ahaan dhegeystayaal mayba intaa ka gebagabeynay warkii hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba hamiinimo say ku dhuwansaasan warkamay baxasaaray maxamed cali yuunus shuuriya anoo maxamed bare hilowla siina diriirsiyaay dhanka farsamadaasan aadan kheyr ee infidinti war kun warlimadan uu kulaman ama basiin ku tabaana sidaas iyo nabadgelyo